butuunihim naaran wasayaslowna saciira ilahay wuxuu kuwa cunaya xoolaha agoommada xoolaha agoonta kuwa dulmi ahaan u cunaya inama yakuluuna fii butuunihim naara waxay calooshooda ku gurayaan ay cunayaan dab wasayaslowna saciira naarta saciira laydhaana way geli doonaan bale waciidkaa adag baa ku soo arooray isna kabiiru noqonaya laysa minaa baa la naga mid ma aha ayaa ku soo arooray amaana nebi maxamed beri buu ka yahay baa ku soo aroortay yacni macaasida ay ereyada noocaasi ay ku soo arooraan waxay dhahdaan kabaa'irkay ka mid yihiin waxa sakaa'irta la yidhaahdaana waa dunuubtan iska yaryare dumarkoo la eega iyo waxyaalaha yarar weeye marka waa qofkii falaa yafcalu muxaraman yubtilu lcadaala qofkii waa inaanu samaynin wax xaaraano cadaalada buriya oo dembi weyna waxaa la dhaha ka yar lafdiisa haddaad daa'imto dembiga yar haddaad iska caadaysato iska xalaashato isaga caadiu isaga kaa noqdo dumarka un meelahaasu inaad iskaga salsalaanto isaga caadiu in agtaada ku noqdo dee kabiiruu isu rogayaa dembi weyn buu isu rogayaa kaasi waxa weeye waa xaggii diinta walaa yubadir maalkiisana waa inaanu saydhsaydhin oo sideebaa la odhanaya qofkaasi maalkiisibuu saydhsaydhayaa ee tasarufka ha laga xidha sideebaa la odhanayaa waa bian yudayica almaal maalkii waa inuu haleeyaa oo siduu halaynaya biixtimaali qabnin faaxishin fi lmucaamala wuxuu masalan qaadanayaa qabni iyo dagid fool xun mucaamalada xaggeeda masalan waxbuu iibinayaa maal wuxuu leeyahay buu iibinayaa wixii boqolka kun la siinaya inbuu labaatan kun iyo toban kun iyo siinayaa dee wax caadiya maaha yani qofka tobaniya wax waa laga dayn karaa laakiin nisba intuu dhaafiyo inuu wixii boqolka joogay labaatan iyo soddon iyo siiyaa waa qabni faaxisha masalan wixii laga iibinayey haddii wuxuu soo iibsanaya shaygii tobanka kun joogo boqol iyo konton laga siiyo oo iska soo xamaalanayo kaana waxaa la leeyahy waa qof markaa aan toosanayn oo mubadir weyn qof maalkiisii halaynaya ayaa la leeyahay laakiin waxaa shardi ah waa in yani mucaamalada jahli mucaamalada kaga sugan iyo xagga maskaxiyan waa in waxaan kaga imanayaa laakiin hadduu og yahay hadduu og yahay waxan oo uu ogaan u samaynayo masalan de wuxu arkay miskiinad yaroo meelaha in yaroo saabuuna iyo wax yar ku iibinayso markaasuu naawa imse xabadda saabuunta dati waa kusiisu tobankaa shilin qaado tobankaa kun qaado xabadda aysi marka tobankan kun iyadu ku naas muujinayaaye yani kama ahaa inuu u haysto qiimaha xabadda saabuuntii inay toban kaba tahay ee miskiinadan ku naas muujinayaayo waa sadaqa khafiya sadaqa qarsoon weeye oo ajri badan oo wanaagsan leh markaa marka uu noqonayo qof dee taa qaatay oo ay ku dhacayso safiih uu ku noqonayo mubadir uu ku noqonayo qof xoolihiisii saydhsaydhinaya waa markaanu ogeyn weeye een waxaan u samaynaynin ujeedo aw ramyihi ama waa inuu ku tuuro maalkii fii baxrin bad buu iskaga tuuray meeshaa webi marayo unbuu boqol kun u hayse ama boqol dooladu hayso unbuu iskaga tuuray un badda abyahaasunba iska raaceen kitaabku wuxuu leeyahay ow fii naarin ama dab buu ku tuurayba waxaa laga yaabaa inuu yar yaabu idhaahdo wtaba waa isee qofka ku tuurayaaye dab un ku qabanaya ama masala biyo un ku dhex tuuraya dee iminka dabku tuurku waaba waxa la yska wada garanayo kaa intuu bahashiisii dhiibto lacagtiisii intuu dhiibo dabeetna waxaa yaree cadun soo siisanaya dabeedna dabun dabada ugu qabanaya miyaanu ahayn lacagtii u dab ku qabtay waa lacagtii u dab ku qabtay un weeye weliba hadduu intuu dab ku qabto danbay ahaan lahayd intuu saas u qabto hadduu halkaasun haye e oo dabeedna inta ilaa intay ka dhammaanayso saasuunu haynayo sidii warqad dab lagu qabto dabeedna iska tuuraye isagii bay weliba dhibaato kula soo noqonaysaa oo waa kan wixii intuu lacagtiisii dabka ku qabtay haddana halkan gashaday ee calooshii ku ceshaday ee sambabkii geliyey ee sankii mariyey ee isagii imtixaan ka qabsaday marka iminka markaa gubitaankaasi dee waaba waxa la yska wada garanayo dad badan baa sidaa sameeyey oo nin baa waxaa la yidhi inaanu dhalaybu uga taag waaye bahalkaa sigaarka dabeedna meel fagaaraabuu xabad ku shitay intii qiimihiisu ahayd boqol shilin iyo gin iyo waxay ahayd mooyeene ayuu isna intuu laalaabay buu dab ku qabtay markaasuu islaag taagay dadkii baa dabeedna la yaabay odaygii mas maxay la yaabaysaan kamba ginigiisii dabkaasu ku qabtee ana dabkanun baan ku qabtee maxay ila yaabaysaan waxaan ka dhegaysanayay ida isagu ha isagu isagu ha isagu yani kolley waxbuu ku tusayun isagu ee waxaan sheegay waxaan moodaya inaad leeday waxaan xasuustaa yani maran idaacad ka dhegaysanayay waagii ugu horreysay sigaarku soo baxay latin america ayuu ka soo baxay marka ninkii ugu horreeyey ee sigaarka qiijiyey nin addoonahoo u shaqaynayey ayuunbaa aroor arkay isagoo sanka iyo afkoo burburburbur budhaasu qiiq ka haya ilaahay yaa buu keeno inuu gubtay buu u qaatayoo baaldi biyaabu intuu soo qaaday buu ku afrogay uu is yidhi waa kan gubtee balbaktiin xaqiiq ahaanna waa dee nin gubanaya un weeye marka qofka halaynta maalku waxa weeye isagoo maalkiisii markaasa bad ugu tuura ama aw infaaqihi fii muxaramin ama isagoo ku bixiya wax xaaraan ah wax xaaraan uu ku bixinayaa oo meelaha macaasidaas ayuunbuu xoolihiisii un ku dhammaynayaa taasina tabdiir bay noqonaysaa iyaduna walaasaxu asax waxa weeye anna sarfahu uu iiritaankiisa maalkiisa hadduu ila fi sadaqati sadaqo wawujuuhil khayri iyo khayrka wajiyaalkiisa faraha badan waalmataacimi iyo waxyaalaha la cuno waalmalaabisi iyo waxyaalaha la xidho allatii laa taliiqu bixaalihi oon xaaladiisa uba habboonayn laysa bitadbiirin iyadu tadbiir maaha waxa uu leeyahy sheekhu qowlka asaxi waxa weeye qofku hadduu xoolihiisii walow haba farabataane hadduu u iilo sadaqo gebigoodiiba waxoogay yaraayuu meelaha ku marmarayeyba sadaq buu bixiyey masaajid buu ku dhisayba wa wujuuhi lkhayr khayrka wejiyaalkiisa faraha badan ayuunbuu meel ka mida dabada u qabtay oo gebigiiba wixiiba uu ka soo baxay waalmataacim waalmalaabis alatii laa taliiqu bixaalihi ninku iskaba miskiin bu ahaa degle yar bu ahay waxoogay buu iska haysto wax alla wixii unbuu wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la xidho oon isaga xaaladiisa uba habboonayn ayuunbuu wixiiba ku bixiyey dadkan iska dabaqada hoose dee iska nolol maalmeedka hele waxoogay yaruu ku horordayana haysta buu ahaa dabeedna sida nimanka ugu lacagta badan ayuunbu intaasoo daah soo go intaasoo sariirood keen intaasoo maryaa soo qaad intaasoo raashina inoo soo dhig maalin walba neefjeex inoo soo iibi wixiina waaba wax dhammaanayaba wixiisiiba halkaa dabada u qabtay iyada tadbiir ma noqonayso yani ma noqonayso taasi mid qofka tasarufka lagaga joojiyo maxaa yeelay dee hortu xagga khayrka markuu u iilo dee ujeedduu ka leeyahay oo haba la yidhaahdo wuu suufiyoobe waxa weye dee abaalmarin buu ka doonayaa shayga khayrka la yidhahdana wax sarfi ma jiro sarfi ama xadgudubku wuxuu noqdaa waxaan adduun iyo aakhira toona adduunyadana aan cidi kugu mahadinay aakhirana aad abaalmarin kaga helaynin dee markanu masalan iska maalka uu wax la xidha iyo wax la cabo iyo waxaas unuu ka dhigtayna dee kollayba maalka waxaa loogu talagalay in lagu intifaacsado oo iskaga raaxaysto dee hadduu mar ka wada dhigtay iyo iyo hadduu xoogay ka kala dhigtayna waa isku mid bay leeyihiin isaga qowl baa ka soo hor jeeda muqaabil asaxoo wuxuu leeyahay waar wuxuu noqonayaa mubadir buu noqonaya wixiiba hadduu dabada u qabto waa isla mide markaa wadaadka ayaa isna tasarufka ha laga joojiye buu leeyahay halkaa waxaynu ka fahmaynaa markaa dad fara badan oo maanta waxoodii halaynayo kula dhex jira in tasarufka laga joojin lahaayo laga masruufi lahaa un shan boqoloo shaah un laga siin lahaa kulma wa yukhtabar waxaa haddaba la waa la ikhtibaarinaya waa la imtixaamaya rushdu sabiyi sabiga toosnaantiisa waa la jirabayaa wayakhtalifu waxaanu isku khilaafayaa bilmaraatibi martabooyinka fa yukhtabar waxaa lagu jirabayaa waladu taajiri ninkii taajirka ahaa ilmuhu dhalay bilbayci waashiraa inuu wax iibiyo iyo inuu wax iibsado waalmumaakasati fiihimaa iyo baayacaadii labadoodaba wa waladu zaraaci ninkaa beerwalahaa ilmihiisana biziraacati waxbeerid iyo wanafaqati waxsiinta cala alquwaami bihaa kuwa ku qumaya ka shaqaynaya inuu wax siiyo waalmuxtarifi kii shaqaysanaya ee markaa isaguna xirfadlowga ahaana bimaa yatacallaqu bixirfatihi waxaa shaqadiisa ku xidhan ayuunbaa lagu jirabaya waxa uu leeyahay sheekhu ilaahay baa yidhi wabtalulyataama war agoommada bal jirraba oo markaa dadkii yaryaraa xoolahoodii lagu wareejinayo jirraba baa ilaahay yidhi haddaba xagga diinta marka laga jirabayo dee waa in la arkaa isagoo markaa cibaadadii ku wanaagsan oo jamaacii ka qayb gelayo masaajidii jooga isagoo xaaraamihii iyo wixii xumaa iska ilaalinaya isagoo shubahaadkii iska ilaalinaya isagoo dadkii wanaagsanaa la socda xagga adduunyadana yakhtalif biikhtilaaf almaraatib hadba mara- mara- mara- martabadiisu sida ay tahay ayuunbaa lagu imtixaamaya masalan ninkii taajirka ahaa ee hantida lahaa ee isagu dadkan ganacsatada ka mid ahaa ilmihiisii waxaa lagu jirabayaa bilbayci washiraa iib iyo wax iibsi walmumaakasati fiihima iyo baayicaadii masalan markay beyc tahay ee wixii iibinayo dee waxa weeyaan inuu dalbo kordhin oo ninka mushtarka iibsanaya war ma iga- boqolkaa iga kordhiyo boqol iyo labaatan iga siiso markuu isagu wixii soo shiraysanayana dee waa inuu iska ridaa ee inuu wuxugu dariyo inuu intii oo go-an u yidhaahdo ma aha war sheegaa misaad iibsaa boqol kun maya boqol iyo labaatan markaasina hadduu yidhaahdo waxay noqonaysaa inuu inaanu rashiid ahayn aanu toosnayn bay noqonaysaa ee waa inuu weliba wax iska ridaa mumaakasadu waxa weeye waa baayactankaa marka taas ayaa lagu jirabayaa wawaladu zaraac ninkii beerwalaha ahaa ilmihiisii dee beertaasuun dhex joogayna isna la odhan maayo dukaan loo dhiibi maayo ilan mabu arage biziraacati wax beerid ayaa la odhanaya bal hadda wax beer baa la odhanaya wataa beertii bal hadda halkaa bannaan wax beer wanafaqati cala alquwaam shaqaalina waa la hoos keenaya caleyh bal shaqaalina wa kaasi sonkortooda iyo bariiskooda iyo bal hadda mushaharkoodana bal waa kaasi kala deber baa la odhanaya ila intaasaad dhex taagnayday waxaad doonaysaa in lagu wareejiye de haddii uu si wanaagsan u maamulo oo raashinkoodii siiyo mushaharkoodii siiyo si fiican uga shaqaysiiyo wax beero dee wuxuu noqonaya nin rashiid ahoo wixiisi lagu wareejiyo haddii kalu wixii ku toosnaan waayana waxaa noqonayaa qof maxjuur ah oo aan laga qaadaynin tasarufkii laga xidhay tasarufkii sidii buu uga xidhnaanaya ninkii muxtarifka ahaa muxtarif waa dadkaa farsamo yaqaanka ah farsamo yaqaanka weeye waa ama nijaar ama dawaarle ama kaboole ama dadka adigu xirfad iyo wuxuu farsamoon ku shaqaystaa waxaa lagu imtixaamayaa bima yatacalaqu bixirfati bixirfati abiih aabihii iyo aqaaribtiisii bal waxay ka shaqayn jireen ayaa lagu imtixaami haddii masala uu dawaarle ahaa dee maraa loo dhiibi oo odhan bal hadda shaar yar ka dhig baa laodhan googo hadda oo loo dhiibi haddii markaa dee u gartana ama waxaa la odhan bal haddii aanad waxbaba toltoli jirin intii odayguba joogay hadda waxaa la odhan ah, ninkan mushqaayadda ka qaado dadkan shaqaale ee kuu shaqaynaya bal kala deber baa la odhanno halkaasaa lagu eegayaa hadda waa qof wala oo dee yar oo maal maal uu leeyahay kusoo baxsayo qofka waasha iyo waxa la yaaliyo waxaasoo dhan weeyaan dowladda islaamku dee halkaas sidaasay u dhisan tahay oo sidaasay dadka u kala nidaaminaysaa taynu la-anaya aynu doondoonaynaa walmar'atu haweenayda waxaa lagu jirabayaa bima yatacallaqu waxa ku xidhan bilqasli wax soohindii iyo walqudni dunta iyo wa sawni alacimati cuntada ilaalinteeda canilhiradi bisadda laga ilaaliye iyo wa naxwiha wixii la mid a ayada hadday inan ahayd dee waxaa lagu jirabayaa ila sidii inankii markaa la odhan maayo bal hadda waxbeere iyo la odhan maayo bal hadda dukaan kaa qabsa midna la odhan maaye dee waxaa shaqadooda ay tahay ayaa markaa iyadana lagu jirabiyo bal hadda qasliga markaa dee waa ama waa duntii ama waa wax soohiddii iyo qudni duntii bal hadda siday wuxuu soo hoday iyo siday wuxuu kala hagaajisay iyo ayaa lagu eegi wa sawnil acimati can ilhirati iyo bal in dee siday uga ilaalisa raashinkii bisadda iyo digaagadda iyo bal inay daboosho iyo bal hadda inay hagaajiso inay mid ba basariyo to meelaha intay ba- kadinka iska dhigto markaa ay bisaduhu iyo wax walba iska galaan iyo saasaa lagu eegi bal hadda waxa odhan haddii ay dee si wanaagsan u wanaajiso cuntada iyo ilaalinteeda iyo dee inay markaa gabadh markaa caqli fiican oo wax wanaajinaysa ay tahay ayaa halaa ka caddaanaysa wayushtaradu waxaa la siiyaa takaruru likhtibaari jirabkaasi inuu soo noqnoqdo maratayni laba jeer aw aktara ama wax ka badan waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa inuu jirabkaasi la jirabayo qofkaasee la tijaabinaya ay soo noqnoqoto laba jeer iyo wax ka badan oo dee waxaa laga yaabayaa in masalan haddii hal mar uun lagu dayo dee waxaan si sudfo ama itifaaq ahaanba in isaga dhaca uno qofkiisa wix isaga noqdo ee aanay maskax ahaan iyo fikir ahaan iyo maamul ahaan aanay kaba imanin marka waa in mar iyo laba jeer iyo saddex jeer iyo bal wixii lagu dayaa oo lagu soo celceliyaa haddii uu dee halkii markii hore marana waxaa waa qof maamul ahaan iyo maskax ahaan waxan uga yimi haddii uu dee ka leexdana waa qof iska isku daadsanoo waxay noqonaysaa inuu markii horena dee nasiib ahaan un wuxuu isugu hagaagay ayuunbaa loo qaadanaya wa waqtigu haddaba waqtigaa la jirabayaana qabla albuluuqi waa qaangaadhka ka hor wa qiila waxaa la yihi bacdahu waa dabadi facala alawali qowlka hore alasaxi ee asaxa ama facala alawali qowlka hore alasaxu asax waxa wey annahu laa yasixu inaanu ansaxayni caqduhu bale yumtaxanu fi lmumaakasati baayacaadda ayuunbaa lagu jirabayaa faidaa araada markuu doono alcaqda wixii inuu guntana caqada alwaliyu weliga ayaa wixii guntaya waxa uu leeyahay sheekho waktigan haddaba la jirabaya waa goorma waxa u leeyahy waktiga la jirabaya waa qabla albuluuq waa qaangaarka intaanu qaangaarin ka hor waxoogay muddo yar baa laga horraysiinaya maxaa yeelay ilahay baa yidhi wabtalul yataamaa agoommada jiraba dee agoonna waa goorma intaanu qaangaarin buu agoon yahay maxaa yeelay rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi laa yutma bacda albuluuq qaangaarhka dabadiyey agoonnima ma jirto markaa ka horeyntana waxaa looga jeedaa wakti yar oo qaangaadhka dee maalin iyo wax ka horeeya laba cisho qaangaadhka ka hor ayaa lagu jirabayaa si hadduu rashiid soo baxo xoolihiisi loogu dhiibo haddii kale waxaa ka soo baxaysaa dee in qof layska dawakiyey un inuu yahay ayaa meeshii ka soo baxaysaa wa qiila bacdahum waxaa la yihi waxaa la jirabayaa bacda buluuq ayaa la jirabaya si tasarufkiisu u ansaxo waxaanay leeyihiin taasi waxay keenaysaa in qofkii oo qaangaadhay uu maxjuur sii ahaado ee intaanu qaangaadhin ka hor si isagoo xajrigii xajri ka qaadka iyo qaangaadhku ay u kulmaan waa inay ka horeysaa haddaba facala alawali alasaxi asaxi haddii la yidhaahna ka hore ansaxa haddaan ku soconno bay noqonaysaa haddii alasaxu la godana waxay noqon facala alawali qowlka hore haddaan ku soconno ee ah qabla albuluuq in la jirabayo alasaxu asax waxa wey annahu laa yasixu caqdu inaanu caqdigiisu ansaxaynin wax gududkiisu wax iibsigiisa wax iibintiisa iyo wax iibsigiisu midnaba inaanu ansaxaynin maxaase la yeelaya bale yumtaxan fi lmumaakasa waxaa lagu imtixaamayaa uun baayacaadan iyo wax iskaridkan iyo wax kordhintan marka dabeetana dhabidhab ay noqoto in la kala goosto ay noqoto fa idaa araada alcaqda caqada alwaliy weliga ayaa caqdinaya leannu caqdiga waxaynu soo tilmaanay dee labada qof ee wax kala iibsanaya qofka ama wax iibsanaya ama wax iibinaya inuu qaangaadh yahay qof aan qaangaadh ahaynin inuu wax iibiyo iyo inuu wax iibsado toona sharcan ma ansaxayso ilmaha yar yacni keliya waxay culimmadu u fasaxaan soo galbuu aabbahay ku yidhi albaabkalo warada qofkaa soo dhaaf iyo wax yaroo hadiyadahoo la yidhaahdo qofkaa u dhiibo si intaasoo keliya loo cuska wax kaloo loo cuskadaa ma jirto innaga laakiin dee meheradeenna badidooda ayagaaba iska haysto wax iibinayo wax laga iibsado dukaamada ayagunbaa loo diranaya wax iska curfiyabay dabeedna noqotay si aan idiin sheegay wadaad baaberi iska washow fiqigaa la fadhiyey ayaa meel ka furtay meherado dabeedna yar yarkaasunbaa loo soo diraa shu dukaan baa yararkaasunbaa loo soo diraa sunbu idhaa orodoo aabbaha u yeedhaan wax kala goosane iyo hooyada ordiyeed wuxuu yidhi aabbaha u yeedh iyo hooye u yeedh waar wuxuu mii waaday waarodoo dukaanka kale nooga soo iibi cidiba markay usoo geli weyd ayuu iskaba xidhay ui meesha dadkani diinba ma haystaan bu markaa markuu caqdiga doono caqad alwaliy weliga ayaa caqdinaya wallahu aclam haddii uu qaangaadha kayra rashiidin xaalu yahay midoo aan toosnayn oo aan diintii iyo adduunyadii hagaajinaynin daama alxajru xajrintii iyo tasarufka qaadkii wuu daa'imaya ee wain balaqa hadduu baaluqa rashiidan xaaluu yahay isagoo toosan infakka waa fakanayaa xajrigii binafsi lbuluuqi qaangaarhka nafdeeda ayuu ku fakanayaa wa uctiya waana la siinayaa maalahu maalkiisana waa la siinayaa wa qiila waxaa la yushtaradu waxaa la shardiyaa fakul qaadi qaadiga inuu fakiyo ayaa la shardiyaa na waa la yidhi waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu sabigii qaan gaadho isagoo aan rashiid ahayn oo macnaha aan diintiisii hagaajinaynin ama aan adduunyadii hagaajinaynin ila salaaxu ddiini waddunyaa bay ahayd ama isagoon diintii hagaajinaynin oo macsiyadii xumaantii samaynaya ama xoolihiisii hallaynaya oo baabi'inaya ayuu qaan gaadhay daama alxajru xajrigii iyo tasarufka qaadkii waa daa'imayaa oo waxaa maalkiisii ku tasarufaya oo gacanta ku haynayaa ciddii qaangaadhka ka horba gacanta ku haysay marka halkaa haddaba uuna leeyahay daama alxajru xajrigii baa daa'imaya waxaa looga jeedaa jinsu lxajri ee xajrigan hadda bacda albuluuqa iyo xajrigaa hore waa kala laba waa isla xajri uun laakiin kaa horena xajru sibu ahaayo xagga sabinimada xajrigu kaga yimi kan dambana waa xajru safah markaa wuxuu uga jeedaa jinsul xajrigii unbuu uga jeedaaye kaa horena waa xajru siba kana waa xajru safah kaasi waa kaa haddaba haddii uu baaluqa buri isagoo rashiid ah ayuu baaluqay markaa hore waxaa saarnaa xajrigii lalaa xajru siba ayaa saarnaa wuxuu baaluqay isaga oo rashiid ahoo maalkiisiina hagaajinaya diintiisiina ku toosan infakka alxajru canhu binafsi albuluuq xajrigii saarnay xajru sibaha ahaa wuu ka fakarayaa wuu ka dulfuqayaa qaangaadhkaa uu qaangaadhay ayuu kaga fakanayaa maalkiisiina gacanta ayaa loo gelinaya waa la siinayaa dabeedna wuu ku tasarufayaa halkaa haddaba sheekhu uu israaciyey xajrigii waa ka fakanayaa iyo maalkiisa waa la siinayaa waxa uu ku radinayaa baa la yidhi madhabka imaamu maalik ayaa isagu wuxuu qabaa haddii ay ruux dumara tahay inaan xoolaheedii gacanta loo gelinin ilaa intay ka guursanayso haddii markaa ay guursato ayaa biidni zawjiha maalkeedii gacanta loogu gelinaya markaa kaas ayuu leeyahy ama gabadh ha ahaato ama yacni ninba ha ahaatee wiil iyo gabadh midku doonaba ha ahaatee mar hadduu isagoo rashiida baaluqo xajru sibihii waa ka fakanayaa maalkiisana gacantaa loo gelinaya qiil baa wuxuu leeyahay wa qiila yushtaradu fakul qaadi maye nafsulbuluuqa kaga fakan maaye waxaa la shardiyaa inuu qaadi arrinka intuu eego uu isagu ka fakiyo maxaa yeelay wuxuu leeyahy rusdigan diinta iyo adduunyada hagaajinteedu dee waxay u baahan tahay in la eego oo lagu ijtihaado oo lagu dadaalo mar haddii ijtihaad iyo dadaal iyo eegmo iyo dabagal ay u baahan tahayna dee waa hawshii qaadiga eh yaan la odhani way ka fakatay une waa in markaa qaadigu uu ka fakiyaa waxayse leeyihiin qoladaa hore dee xajrigani markii horeba xaakim la-aan buu ku sugnaaday mar hadduu xaakim la-aan ku sugnaaday suulitaankiisuna xaakim kuma xidhna sidii xajrigii majnuunka oo kale falow badara haddii uu daadaadiyo ama uu qaribo bacda daalika intaa dabeed xujira calayhi waa la shari oo dib baa tasarufka looga qaad wa qiila waxaa la yihi cudulxajru waa soo noqonaya bilaa icaadatin soo celin la-aanba walow fusiqa haddii faasiqnimo lagu tilmaamo lam yuxjar calayhi lama sharayo fil asaxi haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay haddii intii uu ku qaangaadhay rashiidnimo dabadeed uu dib ka xumaado dib buu ka aafoobay maalkiisii uu ka sayrsayriyuu ka halleeyey falow badara bacda daalika bacda buluuqihi rashiida xujira waa la sharayaa xajar alqaadi calayhi qaadiga ayaa sharayoo tasarufka ka mamnuucaya mar haddii markii hore intuu rashiidnimo ku baaluqay xoolihiisii gacanta loo geliyey hadda qaadiga ayaa tasarufka ka qaaday aabbaha iyo awowgiya ka qaadi maayaan maxaa yeele qaadiga ayaa dee awoodoo waa meel ijtihaad iyo arrin u baahanoo isaga ayuunbaa awooddaa leh ilahay baa uhi walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum dadka sufahada ah ha u dhiibina maaliyaalkiina maalka hadda waxaa looga jeedaa maalkooda laakiin waxaa loo leeyahay maalkiina ha u dhiibina maalka waxaa laga soo qaadayaa mid dadka ka wada dhaxeeya dadka oo dhan maalka muslimiintu uu ka wada dhaxeeya way wada leeyihiin markaa qof baabiinaya oo isagu dabdabada ugu qabanaya ama waxaan habboonayn ku bixinaya in loo dhiibo maaha warzuquuhum fiiha waksuhum ilaahay wuxuu idhi kana arsaaqoo ka masruufa aradbeelkana ka siiya laakiin gacanta ha u gelinina xadiid dabaraani uu warinayay oo sanad saxiixana uu ku wariyey khuduu calaa yadi sufahaa'iku calaa yadi sufahaa'iku wuxuu idhi qabtaa dadka sufahadiina ee caqli gaabka ah ee aan dantooda adduunyo iyo aakhiratoona garanaynin gacantooda qabta qiil baa wuxuu leeyahay maya yacudulxajru bilay caadatin iyadoon waxba qaadigu aan u xajrinin ayaa tasarufka qaadka iskaga soo noqonaya sidii qofkii dee waalaayoo kale haddiise isagoo qofkii iska hagaagsan faasiqnimo lagu tilmaamo low fusiqa haddii faasiqnimo lagu tilmaamo isagoo maalkii iska hagaajinaya ayuunbaa un xoogay faasiqnimo ah ayaa ku sugan waana intii isagoo rashiidahoo diin iyo adduunyaba hagaajinaya uu qaangaadhay ayuunbuu leexleex iyo fisqi la soo baxay lam yuxjar calayhi fi lasaxi asax haddaan qabanno kaa lama sharay oo tasarufka lagama qaadayo maxaa yeelay dee dadkii hore ee salafkii may shari jirin dadka fusaqada ah asax baynne taaniya ka soo horteeda wuxuu leeyahay maya ee waa la sharayaa wamanka xujira calayhi la sharo lisafahin dara'a safiihnimo soo dariday qofka tasarufka looga mamnuuco fa waliyuhu weligiisu alqaadi weeye wa qiila waxaa la waliyuhu fi siqar waliyuhu waliyuhu fi siqar markuu yaraa kii weliga u ahaa weeye ee walow dara'a junuunun hadduu soo dariyo waali fa waliyuhu weligiisu waxa weeye waliyuhu fi siqar yarida kii ugu weliga ahaa iyuunbaa ugu weli noqonaya wa qiila waxaa la alqaadi qaadiga ayaa u weli noqonaya waxau sheekhu leeyahay qofka la sharo ee tasarufkii laga mamnuuco maxaana looga mamnuucay lisafahin dara'a tasaruf xumo iyo xoolihiisii uu hallaynayo oo ku timi ku soo dariday markii hore rashiidnimo ayuu ku qaangaadhay laakiin safiihnimadani waa mid ku timi markii dambe kaas ayaa la sharay oo qaadigii ayaa sharay fa waliyuhu alqaadi weligiisu wuxuu noqonaya markaa arrinkiisa gacanta ku haynaya iyo xoolihiisu qaadiga ayuu noqonaya maxaa yeelay qaadigu waa ka isagu xajrigan dambe soo celinaya wilaayada aabbuhu dee way suusho meesha way ka baxday mar hadday ka baxday oo dee markuu rashiidnimadaa uu ku qaangaadhay ayay kaga baxday mar hadduu dabeedna dusus kale iyo wax kale uu la soo noqdiyo xoola hadlayn waxaa soo celinaya qaadigii ciddaa wilaayada caamka ama nadarka caamka a leh ayaa markaa arrinkii loo qaadiga ayuu weligiisu noqonaya wa qiila waliyuhu fi siqar qiil wuxuu leeyahay maye markuu yaraa kii u weliga ahaa ayuunbaa u weli noqonaya oo markuu yar yahayna fasalkaa dambe inoogu sheegi doonaa waa aabbaha iyo awowga iyo weligu weeyaan haddayse waali timaaddo walow dara'a junuunun ninkii oo iska shaqaysanayo oo wixiisii iska haystaa ayaa waashay yaa u weli noqonaya fa waliyuhu waliyuhu fi siqar markuu yaraa ciddii u weliga ahayd ayuunbaa u weli noqonaysaa marka uu yar yahay qofkana waxaa u weli noqdaa aabbaha haddii aabbaha la waayo awowga qiil baa wuxuu leeyahay alqaadi waliyuhu alqaadi mee weligiisu wuxuu noqonayaa qaadiga oo waxay markaa leeyihiinay kaa horena qaadiga weli ugaga dhigeen markay safiihnimadu timaado kan kalena ay weligiisa kii aabbaha iyo awowga uga dhigeen waxay leeyihiin dee safiihnimadu waa arrin lagu dadaalayo oo markaa eegma xaakim bay u baahan tahay sidaa daraaddeed baan lisafahin dara'a fa waliyuhu lqaadi u nidhi halkan laakiin markay waalidu timaado dee waalidu wax la yska garanayo weeyaanoo qof walba u muuqataa weligiisi wuxuu noqonayaa markaa ciddii markuu yaraaba u weliga ahayd walaa yasixu kama ansaxayo daba min almaxjuuri calayhi qofkii tasarufka looga joojiyey lisafahin safiihnimo baycun iib ka ansixi maayo walaa shiraa'un inuu wax iibsadaana ka ansixi maayo walaa ictaaqun wax inuu xoreeyaa ka ansixi maayo wa hibatun hiba iyo inuu wax bixiyaa ka ansixi mayso wa nikaaxun nikaaxna ka ansixi maayo bikayri idni weliyihi weligiisa oo aan fasixin kama ansaxayo waxa uu leeyahay sheekhu qofkii maxjuuru calayhiga ahaayee safiihnimada tasarufka looga qaaday wixiisi aanu hagaajinaynin tasarufkiisa looga qaaday kama ansaxayo iib haddii wixiisii iibiyo ma ansaxayo shire hadduu sameeyo wax kala soo iibsado ma ansaxayo xoreyn ma ansaxayso hadduu addoomiyo wax lahaa uu xoreeyo iyadana ma ansaxayso hibe iyo inuu cid wax siiyaa ma ansaxayso maxaa yidhaha waxaasoo dhammi dee waa tasarruf maali ah tasarruf maaligana waa laga mamnuucay ninkan waa laga masruufayaa una waa laga arad bixinaya waxyaalaha yarar u baahdo ayuunbaa laga siinaya wixii kalena shaqo kuma laha nikaaxna uma banaanayo inuu guursadaa bikayri idni weliyihi isagoon weligiisa ogolaanin maxaa yeelay dee halkaa guurkii wuxuu wataa qarash iyo waxbaxayuu wataa oo dee meher iyo qarashyo hore iyo mid dambe iyo waxbaa raacaya waxaan xoolahana waa tan lagama joojiyo shaqo kuma laha markaa nikaaxna uma ansaxaya bikayri idni weliyihi culamada qaarkood waxay yidhahdeen bikayri idni weliyihi waa qaydun liljamiic dhammaan wuu wada noqonayaa oo baycun walaa shiraa'un walaa ictaaqun walaa wahibatun wanikaaxun bikayri idni weliyihi amaa biidn intuba way ansaxayaan culimada qaarkood hoose ay u badan yihiinna waxay leeyahan maya nikaaxa oo keliya ayuunbuu u noqonayaa nikaaxu isaga ayaa hadduu weligu u ogolaado ansaxa inta kalese ma ansaxdo haddaba wuxuu yidhi sheekhu falaw ishtaraa hadduu iibsado aw iqtarada ama wuu amaahaday wa qabada gacantuu ku dhigay wa talifa almaakuudu fii yadihi wixii uu soo qaday gacantiisay ku dhinteen oo ama atlafahu wuu dilay falaa damaana fi lxaali hadda wax magdhowa laga dooni maayo walaa bacda fakil xajri intii xajriga iyo tasarufka qaada kaa saarnaa laga qaadayna laga dooni maayo sawaun calima xaalahu xaalkiisa ogaaya man caamalahu qofkaa la mucaamalooday ow jahila ama ka jaahilowyaa midkay doontaba ha ahaato waxa uu leeyahay sheekhu haddaba haddii uu wax iibsado kii safiih ahaa ayaa wax iska iibsaday dad buu wax ka soo iibsaday ama cid buu wax ka soo amaahday wixii buu gacanta ku dhigay wixii uu gacanta ku soo dhigay baa dabeedna gacantiisa iskaga dhintay iyadoon la odhanin waar soo celi oo waabada iska cunayba ama dar ilaahay baa isaga dhinteenba ama isagaaba dilay wax damaano oo hadda laga doonayaa ma jiro xajriga intii laga intan xajriga fil xaaldu waa intan xajrigu saaran yahay inta xajriga laga qaaday dabadeedna yacni damaan laguma laha waxa aan farqi lahayn oo isku mida qofkan la mucaamalooday ogaayaa inuu maxjuur yahay iyo ka jaahila hawyaa wax farqigay leedahay ma jirto maxaa yeelay waxaay leeyihiin qofkan isagu la mucaamalooday wixiisii u dhiibe ka iibiyey ama wax amaahiyey kaasi isaga ayaa dee ku salliday inuu dilo oo gacanta u geliyey ninkana waa nin dee joornaalkii idaacadaba lagu sheego o hi ninka ayaan loo dhowaanin safiih weeye maalinkiisii waa laga xidhay cid wax ka iibin karta iyo cid wax ka iibsan karta midnaba ma jirto waa la iclaaminaya meel walba waa laga ridayaa markaa inuu iska baadhaabay haydoo dee uu dadka weydiiyo u idhahdo warbal ninkan ka warrama bacdabaaba un wixiisii unu ku raray oo isagu uu iska baarbaari waayey isagaa wixiisii halleeyey oo markaa kan waxba laguma laha haddaba marka aanu magdhabaynin shuruud baa u xidhan kow waa inuu rashiid yahay ciddan uu ka qaatay waa inuu qof rashiida yahay oo toosan hadday mid isaga un is helaan isagoo noociisaas un hadday is helaan xukunku way isbedelayaa waxaa kaloo shardiga gacan ugelintan waa inuu ninkaa rashiidkee waxaanuu ka iibsaday uu gacanta u geliyaa hadday intay waraaqoon kala qortaan un dabeedna bakhaarkii unu iska daf yidhaahdo wixii iska qaato taasina ama aanu odhan qaada ama aanu gacanta u gelin taasina xun kalay leedahay waxaa kaloo iyana shardiya inaay qablalmuaalaba tahay intaan la weydiinin hadduu ninkii ogaado inuu ninkan wax ka ibiyey maxjuur le waar kan kaasii socdayna maxaa kuu keen waa kii maalinta leo journaalka lagu qore waar mabaan ogeynu dabeedna ka daba carudha war waxaygii keen oo dabeedna uu bixin waayo taasina iyadana xun kala yeelanaysaa marka haddii uu waxaan yacni ciddan ula mucaamulado cid aan rashiid ahayn ay tahay ama rashiidba waa ahaaye wuxuu ku qaatay waxaan idan la-aan oo isaga iska qaatay ama intii shaygan la weydiiyey la waar iska soo celinin hagaagsan ma tihide ayaa wixii markaas uu dhintay wuu magdhabayaa markaa intaasoo arrimoodba ee markaanu magdhabayn shuruuddaasa u xidhan wayasixu waxaa ansaxayaa biidni lwaliyi weliga idankiisa waxaa ku ansaxaya nikaaxuhu nikaaxiisa ayaa ku ansaxaya la tasarufu lmaaliyu tasarufka maaligiisa kuma ansaxaya fil asaxi haddaan qabanno walaa yasixu iqraaruhu ma ansaxayo qirashadiisa bidaynin uu qirto qabla alxajri xajriga ka hor yacni ku sugantay aw bacdahu ama dabadi wakada biitlaafi lmaali maal dilidiina waa kulmin fil adhari haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay waxaa ansaxayaa biidni lweli weliga oo ogolaaday daraaddii inuu guursado hadduu weliga idhaha iska soo guurso anaa meherka iyo waxoogayga qarashkaana kaa bixinaye eh nikaaxiisii waa ansaxayaa marka masaladan insha allahu tacaala kitaabu nikaax ayay inoogu iman doontaa maca shuruuddeeda xaggaasaynu kaga hadli doonaa laakiin tasaruf maali ah ma ansaxayo isaga fil asax inuu wax iibiye iyo inuu wax iibsado iyo inuu markaa idan ku wadwado iyada ma ansaxayo maxaa yeelay wixii subadda wax ka soo qaad ma laha waa sabi wax loo idnay oo kale laolo tijaaray oo kale ayuun bay ka dhigan mana ansaxaye buu yidhi sheekhu inuu qirto dayn mucaamalo ku timi oo uu sababteedana uti waajibitaankii sababtiisana u tiriye xajiga ka hor ama dabadeed inuu yidhaahdo waar dayntaasaa laygu lahaa intaan la xajriyin een dadkan i helin ama dabadeed intii la xajriye kadib baa dayntaasi ay igu timi lama aqbalayo waxaa isaguna la mid a maal dilidii hadduu yidha war ninkaa maal baan ka baabiiyey ama jinaayo maal waajibisay ayaan u geystay fil adhar qowlka adharka haddaan qabanno yacni lama aqbalayo taanigu wuxuu leeyay war waa la aqbalayaa hadduu itlaafka markaa dee la baashiro isagu waa magdhabaya wayasixu waa ansaxayaa iqraarkiisii bilxaddi iyo walqisaasi uu qirtay watalaaquna waa ansaxayaa wakhulcuhuna wuu ansaxayaa wadihaaruhu iyo dihaarkiisu wa nafyuhu iyo iska duwiddiisa annasaba uu bilcan iskaga duwo wa xukmuhu xukunkiisuna filcibaadati xagga cibaadada ka rashiidi sidii kii toosnaayo kaluu la mid yahay laakiin laa yufariqu zakaata zakada ma qaybinayo binafsihi naf ahaantiisa isagu zakada uma qaybinayo waxau leeyahay sheekhu waxaa ansaxayaa inuu qirto xad iyo qisaas nin baan dilay iyo markaa waan zinaystay inuu qirtaa waa iska ansaxaya iqraarkaa waa la aqbalayaa leannahu wuxuu leeyahay dee inagu maalkanun baynu ka weerinayne wax qisaastan isagunbaa qudha laga jiray ama isagunbaa boqol jeedo lagala dhici wax tacalluqay maalku leedahay ma jiro wax tuhmiina meesha kuma jiraan sidaa daraaddeed hadduu qirtay dee gacanta dhigan weeye ama ha lagu jeedo waxaana ansaxaya dalaaqiisu hadduu islaantii ay isku yar kululaadaan marka dee wuxuu hayeyba laga wareejiyo oo dabeetana uu furo iyadana waa ansaxayaa la odhan maayo wax ma furi karo waa safiih wa khulcuhu hadday islaantii markay afgaran weydo dabeedna ay tahay waar waxoogaygaa qaado oo iska kaysiidda oo ayadu ay sfurato oo waxoogay uu ka qaato dabeed ama meherkii uu siiye ha ahaato ama wax ka hoosaysa ha ahaatee kaasina waa ansaxayaa maxaa yeelay dee wax maala ayaana xidhiidh lalahayn khulacanna isagaaba dee wax ay u soo heenayaan oo markuu dalaaq majaan oo dalaaq aan aan waxba ugu jirin markuu ka ansaxay dee miduu waxoogay ka helayo waxoogay maali uga soo xaroonayaana dee waa kasii awlaysan yahay waxaa kaloo ansaxaya dihaaruhu hadduu islaanta yidhaahdo anti cariya ka dahri ummi sida dhabarka hooyada oo kale aad iga tahay waa ka ansaxaya kaasina masalan ilmo ayay isku qabsay isaga gabadhiisii hadday dee licaantamaan oo ilmaha nasabkiisii uu siaa iskaga duwaana iyaduna waa ansaxaysaa oo arrimahani dee wax maalay tacalluq ku leeyihiin ma jirto kuma xidhna khulucan hadda isagaaba maaluga soo hoynaya haddaba xagga cibaadada marka la eego xukunkiisu cibaadadaasi ama ha ahaato mid waajibo ah ama mid manduuba ha ahaatee ka rashiid buu la mid yahay weliba cibaadada horta waajibadii waa mutlaqan iyada la kala qaadi maayo ta manduubadaana badaniyada lagu qaydayaa waa rashiidoo dee shara- shuruuddii cibaadadu ay lahayd waa laga helay laakiin cibaadada manduubadii hadday maaliye tahay sida masalan sadaqo u bixiye iyo rashiidkao kale maahee waxba ka ansixi maayaan laakiin laa yufariqu zakaata binafsihi laakiin zakadii isagu naf ahaantiisa u qaybin maayo zakadii wuu iska bixin laakiin isagu ma qaybinayo meelaha ma geegeynayo leannu dee qofkaan toosnayne xoolihiisi markuu gacanta ku hayeyba baabiinaya weyno haddii la yidhaha bal masaakiinta siina kuwa xunxune markaa ay sufahada ahee isku midka haynay meelaha xumaanta ku samayn jireen ayuu dee u dhiibayaaba waidaa axrama hadduu xidho bixajin bixaji fardin xaj farala ayuu xidhay acta alwaliyu weliga ayaa wuxuu siinaya kifaayatahu wax ku filan lihiqatin buu ugu dhiibay qof lagu kalsoonyo yunfiqu calayhi ka nafaqayo fii ariiqihi intay sii socdaan ee wain axraman bitadawucin hadduu sunno xidho wasaadad ay kana kordho mu'anatu safarihi socdaalkiisa qarashkiisuna can nafaqatihi almachuuda nafaqadiisii markuu nagaaba uu cuni jirayna ay ka badato falilwaliyi mancuhu weligu wuxuu leeyahy inuu ka mamnuucu yidhaahdo war naga joog waxa uu leeyahay sheekhu hadduu ninkii maxjuurka ahaa ee tasarufka laga qaaday ayaa xaj farala xidhay xaj farad ah oo asli ah weligiiba ma xajiina waa kii ugu horreeyay ama mid yani qadaa buu ahaa ama mid mamduura ku nadray hadduu xidho ninka weliga ahe xoolihiisa gacanta ku hayaa wuxuu siinayaa wax ku filan oo siduu odhan marka wuxuu ugu dhibayaa lihiqati yunfiqu calayhi fii ariiqihi qof lagu kalsoon yahay oo dadkaa iyana xajka u baxaya ayuu odhan war intaana inteeba masaariif ahaan ugu filan intaa war hebela uu hayo maalinba waxa cuntaanu ka siiya ile haddii kale wuu ibtilaynaya o intaba dee maalin buu kaga soo baxayaa walow xataa haddii la waayo qofkaa in isna mushqaayad la siiye mooyaane mushqaayaddaana waa la siinaya hadduu dha war maxaa noogu jira ninkan isu haysanayna war adna waxoogaygaa mushqaayaddaa qaado oo u hay dadkii noocaas ahay kitaabku sa inooga sheegay ayaa iminka maanta inta waxoodii gacanta loo wadageliyo dee dawlad islaami iyo cugun islaam la waayey ayaanu la yaabaynaa dabasay muxuu kala rogayaan iyagii baaba markaa dee waxba inoo hayaba haddii markaas uu xidho xaj sunno ah ayuu xidhay bal waxaa loo eegayaa xajkaa sunnaha qarashka ku baxayaa inay intuu masr masruufsan lahaa un markuu nagaa ay tahay iyo inay ka badan tahay marka wuxuu leeyahay hadduu xaj sunna ah xidho oo dabeedna qarashkan socdaalkiisu uu ka bato can nafaqati almachuuda nafaqadiisii markuu nagaaba lagu nafaqayn jiray ee la yaqaanay ay ka badato falilweliyi mancuhu weligu wuxuu le u leeyahay inuu u diido inuu hadda gudagala hadduu ku socdo ama uu dhammaystiro inuu u diido hadduu iminka ku dhex jiraba dee maalkaa loo ilaalinaya walmadhabu madhabna waxay annahu isagu ka muxsarin qof la sharay oo kale ayuu noqon laga mamnuucay fayataxallalu wuu xalaaloobayaa qultu waxaan i wayataxallalu bisowmi soom buu ku xalaaloobi in qulnaa haddaan nidhaahno lidamil ixsaari ixsaarka dhiiggiisa bedelun baa u sugnaaday liannahu mamnuucun min almaal maalka waa laga mamnuuco waa laga joojiyey walow kaana low hadday u sugnaato fii ariiqihi wadadiisa kasbun kasab qadra ziyaadati almu'ana qarashka korarhkiisa qadarkeeda ayaa kasabkeedu waddada ugu sugan yahay lam yajuz ma banaana mancuhu in loo diida wallahu aclam wuxuu uhi sheekhu muxuu noqonayaa haddaba ninkan intuu xaj xidhay weligii dabeedna gacanta ka qabtay ka muxsarin buu noqon buu yidhi muxsar waa qofkii cadow ama wax kale u diideen baabulfawaati walixsaar aynu xaj ku soo maraynay qofkii markaa loo diiday inuu dhammaystira ama uu beydkii galo maka uu galo kaasoo kale laxugu noqonaya dabeedna wuu taxallulayaayoo xaajkii dee halkaasuu kaga baxayaa leannu inuu dee kusii socdo waa kan loo diiday muxuu haddaba ku xalaaloobayaa wuxuu leeya wuxuu ku xalaaloobayaa soom laakiin waa haddaan idha hortu dhiig baa ku waajibaye waa haddii aynu nidhaahno dhiiggaa ixsaarku neefkaa la qalaya ixsaarku bedel buu lahaa haddaynu idhaahno horena waynu usoo maray baabulfawat walixsaar u noqda yacni dhiig buu lahaa dhiiggaasina markaa bedel ayuu lahaa bedelkaasina wuxuu noqonay waa qowlka adharkaa in markaa raashin lagu soo qiimeeyo neefkii adhi ahaa haddii markaa raashinka la waayna in la soomo markaa wuu soomaya buu le haddaan idhaahno lidamilixsaari bedel buu leeyahay maxay leannahu mamnuuc min almaal maalkii waa laga mamnuucay haddii-se qowlka muqaabil hadalkaan ku soconno idhe bedel ma laha dee dimadiisa ayuunbuu neefkaasi ku hadhaya wuxuu sheekhu leeyahay haddii waddadan uu la sii socday xajka loo marayo kasab baa ku sugano wax laga yar xamaasho iyo wax xoolo lasii kaxeeye iyo waxbaa jira meesha wax laga helhelo oo maal baa ka soo gelaya waxaa ka soo gelaya waddadaasina waa wax kabi kara inta nafaqadiisa ka dheeraadka ah inta nafaqadiisa caadiga ahayd uu nagaadiga ku isticmaali jiray inta ka dheeraadka ah waa wax kabi kara qadra ziyaadati almu'ana qadarka mu-antii ka dheeraadka waa kasab kabi kara lam yajuz mancuhu inuu markaa loo diidaa ma banaano weligii u diidaa leannu intanna dee uu imikaba qaadanayana horeba halkan waa ugu cunayey wixii dheeraadka ahana dee waa kan isagu siisii daberaya ama sawaaqi ha sii noqdo ari ha sii kaxay ama wax kalaba ha sii qabtee faslun fii man yali sabiya maca bayaani kayfiyati tasarufihi fii maalihi waxa u fasal yahay cidda sabiga weli u noqonaysa iyo balqaabka maalkiisa loogu tasarufayo weliyu sabiyi sabiga weligiisu waxa weeye abuhu aabbihi uma jadduhu awowgii ayaa ku xiga uma wasiyuhumaa kii ay u dardaarmeen ayaa kusoo xiga uma alqaadi qaadi ayaa kusoo xiga walaa tali lummu hooyadu ma tawalinaysa fil asax asax haddaan qabano weli ma noqonayso waxau sheekhu leeyahay sabiga weligiisu waxa weeye abuuhu ilmaha yaryaa u weli ah inan iyo inanba aabuuhu aabbihi ijmaac culimmadu waa ku kulansan yihiin in cidda ugu horraysa ee u weli noqonaysa aabbaha yihiin aabbaha haddii la waayo uma jadduhu awowgii ayaa kusoo xiga aabbaha aabbihi walow haba sarreeyo innaga kollay siday saddex isu soo gaadhaan baaba adage dee kutubtu waxay sheegeen afar iyo shan iyo waxbay sheegeen isa soo gaadhay marka aabbaha abihi aabbihi ba hasii ahaadeen markaa mar haddii ayaga cadaalad dee daahira ay ka muuqato waa iskaga filantay maxaa yeelay ayagu dee waxba ka hadlayn maayaano samafalkan waa wax lagu dabeeceeyey waxaa la yidhi qur-aanka ama sunnuu in badan waxay u dardaarmaan ilmaha ayay u dardaarmeen waalidkii inuu samafalo laakiin yaa la arki maysa aayado qur-aana ama qaabka yacni ilmaha loogu dardaarmay waalidkii inuu saafara leeyahy waalidku oo saafara ilmihiisa yani xagga nafaqada iyo inuu markaa waa lagala hadlay tarbiyada iyo maxaa jira baa la yidhi ilmahana intaasoo sidood loogu dardaarmaya aabahana si loogu waalidkana sidan loogu dardaarmay waxaan waalidka ilaahay baa ku dabeeceyey inuu u samafalo oo ilaahay baa waxaan ku talaalo ku abuurayba laakiin ilmahani wuu iska ilaawayaa sidaa daraaddeed ba aad loogu dardaarmaya markaa aabbaha ayaa kusoo awowgaa kusoo xigay uma wasiyuhumaa macnaha wasiyu man taaakhara mowtahu minhumaa labadooda kolba kii dambeeyey hadduu aabbuhu dambeeyey hadduu awowgu dambeeyo labadoodaa wax wada dardaarmaya maaha kolba koodii weliga ahaayee dambeeyey cidduu dardaarmay ee uu keenuu yidhi adigu carruurtaa adaan kaaga tegey kaasaa kusoo xigaya uma alqaadi marka kaa la waayana qaadiga ayaa kusoo xigaya ama qaadigu ciduu isagu usoo xil saaray liannahu rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi xadiid tirmidi uu warinaya xasanna uu ku tilmaamay xaakimna uu tasiixiyey asulطaanu waliyu man laa waliya lah suldaanku isaga ayaa u weliya ciddii aan weli lahayn marka halkaa haddaba markuu ina lahaa hadday qofkii waasho fawaliyuhu waliyuhu fi siqar waa kanaynu hayno qofka waalan iyo qofka yarba weligiisu waxa weeyaan xoolihiisa gacanta ku qabanaysaa waa aabbihii hadduu nool yahay haddii la waayo awowgii haddii la waayo dee ciday u dardaarmeen haddii kale qaadiga ayaa kusoo xigaa ama cidda u isagu keeno walaa talil ummu fil asaxi asax haddaan qabna iyadu hooyadu weli noqon mayso si walaayadii nikaaxa weli ma noqon karto hooyadu markaa hooyadu iyadu weli ma noqonayso marka asax baynu dhan khilaaf baa ku jiraan qowlka asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahy maya aabbaha iyo awowa kadib dee iyaduna hayska hor joogto maxaa yeelay dee ayada markaa shufqadeeda iyo naxariisteedu ay kaamil tahay ka ciddii kale casabaadkii kale walaalkii iyo adeerkii iyo waxaasi ayagu ma soo gelayaanoo weli ma noqonayaan xagga marka siiba yacni maalka iyo laga hadlayo xagga maalka laga hadlayo weeye xaggan kale markay xagga guurka iyo arrimaha kale laga hadlayo yacni way soo galaan aynan tahay wayatasarafu alwaliyu bilmaslaxati weligu waa tasarufayaa weligaa xoolihiisa gacanta loo geliyey maslaxo ayuu ugu tasarufaya wixii ay dani ugu jirto ayuunbuu ugu tasarufi maxaa yeele ilaahay baa yidhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan ha u dhowaanina maalka agoonka ilaa tu wanaag badan inaa ugu dhowaataan oo wuxu hagaajinaysaan mooyaane si kale ha ugu dhowaanina wain tukhaaliuuhum fa ikhwaanukum allahu yaclamu almufsida min almuslix ilaahay baa yidhi haddii a wixiina isku darsataan oo dhuuca isu gelisaan oo mukhaalado isku samaysaan walaalihiin weeye ilaahayna ka wax fasaadinaya ka wax hagaajinaya waa uu kala og yahay markaa waxaa waajib ku noqonaya weligii maalka agoonka gacanta ku hayay maalkaa sabiga inuu ka ilaaliyo masalan wixii markaa halaagu keenaya inuu u kobciyo oo uu u rogrogo si aanay masaariifda iyo sadaqadu aanay u dhammaysanin qofka maal agoon hayaa ha ugu yar shaqeey baa rasuulku yidhi oo yuu daynaya ilaa markaa sadaqadu waa ay ka dhammaysato marka masalan haddii dee maalkiisa la qabsado oo ama masalan dee uu kuwa bayac mustaraynayo waxaa markaa qarashahe hadday tahay cashuur iyo hadday tahay dee daalimiinta la yska fakinayo wuu samayn karaayo wuxu bannaan weeye hadii gorana asalkeeda marka yani shayga rishwadaha laga hadlayo yacni shayga rishwada ahi ama laaluushku waa laba miduun wixii aad ku xaqiijinaysa baatil masalan xaq aanad lahayn baad ku qaadanaysaa ama xaq kugu waajibay ayaad iskaga dafcinaysaa wax lagugu leeyahay oo xaq ahaan lagugu leeyahay ayaad si lagaaga dafciyo lagaaga celiyo ayaad u bixinaysaa ama waxaanad lahayn si aad u soo qaadato lagugu xukumaad u bixinaysaa laakiin waxaaga un haddaad ku fakisanayso mand wax kale ujeedin fa hadihi laysat birishwa yani taasi ma noqonayso laaluush waxaana markaa loo yar istinaasa istinaas yani waxaa loo yar weheshadaa marka anigu wuxuu daliil gaadhaynin baa waxaa la weheshi istinaas khadir oo kale waa nebi iyo nebi maaba waa la yidhaha suurat lkafi oo kale dee doontii markuu dilaacinayuu yar fasahaadinayey wuxuu dhaha wa kaana waraahum melikun yaqudu kula safiinatin qasba melig baa markaa ku sugan xaggooda hore oo wax ka doon kastoo wanaagsan ma qaadanayo siasan markaa ugu yar qaribayay si aanu u qaadanin marka wixiise inaa la yaaliyo intii uu ku dadaali karo inuu ku dadaalo oo u hagaajiyo weeyaan oo aanu markaa meel mahalaka iyo meel xun iyo midnaba aanu kala gelin haddii kaloo markaa waxa tasaruf xumaahi uu ku yimaado dee waxaa kitaabku inoo sheegi doonaa hadhow in xataa laguma dacweyn karo oo laguma qabsan karo hadhowta haddii uu wax tasaruf xumaan sameeyo irnay ciddii sabiga u weliga ahayd wuxuu sheekhu ui wayatasarafu lwaliyu bilmaslaxati weligu oo ah aabbaha iyo awowga iyo ciddii u dardaarmo kolba koodii dembeeyey iyo qaadiga wuxuu ku tasarufayaa bilmaslaxati sida ay dantu ugu jirto ilmaha wayabni daarahu daartiisa wuxuu ku dhisayaa bitiini dhooba iyo wal ajuri jaajuur lalabini leban iyo waljisi nuurad ku dhisi maayo walaa yabiicu ibin maayo caqaarahu maguurtadiisana ibin maayo ilaa lixaajatin dan mooyaane u qibdatin daahiratin ama faa'iido dheeraad ahoo muuqato mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu isagoo inoo tilmaamaya yacni bal sida maslaxadu ay ku jirto ee udi weligu waa inuu ku tasarufaa wuxuu ihi masalan daarihiisii wuu dhisayaa markaa daartaasi duurahu yacni daarihiisii wuu dhisayaa markaa biictibaari maa kan iyo biictibaari maa yakun labada waa noqonayaanoo daarihiisii hore u dhisnaa ee iska burburay ee xumaaday wuu dhisayaa wuu hagaajinayaa iyo mee biictibaari maa yakuunoo daaraha uu yeelan doona u dhisayo wuxuu ugu dhisayaa bitiini dhoobowal ajuri iyo yacni jaajuur la gubay dhoobo iyo jaajuur la gubay ayuu isugu darayaa oo waxay yidhahdeen dhoobadu qarashkeeduna waa yaryahay haddii masalan la dumiyana hadhow waa wax lagu intifaaci karo dee jaajuurkaa markaa dhoobadaa la gubay laga sameeyena isaguna waa baaqi noqonaya waa ka adagi lalabin waljisi labankaa isaga dhoobadiisa aan la gubin iyo nuuradda ayaa ku dhisimaayey buuhi maxaa yeelay labinku buu yihi waa kan markaa caadigaynu horeynu naqanaynu wax ku dhisan jirnaye joogitaankiisuna waa iska yaryahay marka la burburiyana waa iska burbura markuu xumaadana wuu iska burburaa nuuradduna marka horena way qarash badan tahay marka dambena haddii masalan la buriyo oo la yidhaahdo dib ha loo dhisanaa yaala intifaacduma ma yeelato marka waa inuu had sidaa maslaxadii iyo danti ugu jirto ugu tasarufaa waxaa kaluu sheekhu yihi ma iibinayo caqaartiisii iyo maguurtadiisii masalan haddii uu hanti leeyahay maguurto iyo waxyaalo kale isugu jirtaa waa inaanu maguurtadiisa guryaha iyo jagooyinka iyo waxyaalaha aan waxba ka noqonaynin waa inaanu ka iibinin ee waa inuu masalan adhiga iyo waxaa moodka ah ee iyagu ama waxaa noolaha ahee masalan u baahan iyagu nafaqada iyo istihlaaga ee iyagu wax isticmaalaya waa inuu kuwaa ka iibiyaa ilaa lixaajatin dee dani inay timaaddo mooyaane dani haddii ay timaaddo oo masalan dee nafaqa iyo oo loogu baahdo aradbax iyo iyada waa loo iibinayaa laakiin caqaarta dan timaaddo mooyaane loo iibin maayo haddii weliba dee aanay masalan caqaarta iyo maguurtadaasi aanay kiradeeda iyo waxa ka soo baxaya aanay ku filan weye haddii kiradeeda iyo waxa ka soo baxaya ay ku filan yihiin lama iibinayo ee kirada iyo waxaas umaa laga farsamaynaya markaa inay dani timaado oo aradbax iyo dee nafaqa iyo u baahda mooyaane oo qibdatin daahira ama in faa'iido muuqata ay ku jirto mooyaane masalan qibdada iyo dheebta daahirada waxaa ka mid a masalan nin ay wada lahaayeen ama masalan aqalkaa aqal ay jaar yihiin ayaa waxay yidhaahdeen waxaanu siisanaynaa lacag ka badan inta la siisto masalan haddii toban kun oo dollar la siiyo waxay shan iyo toban baanu siisanaynaa oo labada aqale isku dhegsan ayaanu doonaynaa tobankana markaa aqal kaloo kii leeg buu ugu helayaa shantana waa u soo hadhaysaa hadday taasina jirto markaa wuu u samaynayo qibda daahira ayaa jirta walow waxaa u sugnaaday weligii baycu maalihi maalkiisa inuu iibiyo bicardin alaab inuu kubiyo wanasiyatan iyo ama lilmaslaxati dan daraaddeed inuu ugu iibiyo ayaa bannaan waidaa baaca nasiatan alaah markuu ku iibiyana ashhada waa maragelinayaa wartahana bihi rahanna waa u dhigayaa waxa uu leeyahay sheekhu masalan weligii waxa u sugnaaday maalkii qofkaa yaruu mas-uulka ka yahay ee masalan agoonkaa inuu maalkiisii iibiyaa buu leeyahay hadduu xoola masalan lacag buu lahaayo looga dhintay bicaradin inuu alaab ugu iibiyo lacagtiisii uu lahaa inuu alaab u geliyo ayuu leeyahay wanasiatan amaah markaas inuu cid amaahiyana ayana wuu leeyahay laakiin lilmaslaxa waa markay dani ku jirto masalan alaabtan dee uu caradkan iyo bagaashkan iyo alaabtan inuu lacagtiisa u gelinayo faa'iido dheeraada uga soo baxaysa marka hadhow la iibiyo masalan markanuu amaahinayo maslaxadu ay amaahda ku jirtana waxa weeye waa zeban la isboobayo oo dhac baa jira oo waa la isboobayaa markaasuu yidhi intii la boobi lahaa ee khasaari lahaayeen cid amaahiyo dad buu waar gurtoo amaahda taasina way bannaan tahay laakiin markuu amaah ahaan ku iibiye buu yidhi ee uu cid amaahiya ashhada waa inuu marageliyaa iibka amaahda uu ku iibiyey waa inuu marageliyaa wartahana bihi lacagtana rahan waafiga ku filan buu u qaadayaa waana inuu rahan u qaadaa u yidhaahdaa shayga waan ku amaahiyay laakiin shay rahan oo u dhigma kan waa inuu yidhaahdaa